shan iyo toban kun oo qoys ayaa ku barakacay roobab culus oo daadad watay oo ka da-ay degmada baardhir ee gobolka gedo toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa kaloo jiray dad gaari ilaa lix iyo toban ruux inay ku dhinteen daadadka halka ilaa shan ruuxna ay ku dhaawacmeen toddobaad kadib waxaa weli haawanaya guryihii ay deganaayeen dadkii ku barakacay daadadka oo intooda badan burburay halka kuwo kalena ay weli dhex fadhiyaan biyaha mana muuqato ifafaalo ay qoysaskaasi dib ugu laaban karaan guryahooda xaafadaha ugu daran ee laga barakacay ayaa waxaa ka mid ah kaskay buulokurmaan buulokulow buulogeediyo musawa iyo buulogaras baahile macalin salaad waa hooyo qoyskeedu uu ka kooban yahay ilaa siddeed ruux waxa ay ka mid tahay qoysaska ku barakacay roobabka daadadka watay ee ka da-ay degmada baadhir waxayna sheegtay inay u barakacday xaafado kale oo ay qaraabo yihiin gurigeeda oo ku dhowaa toga weyn ayay sheegtay in muddo toban saacadood ah inay ku jirtay xaalad go'doon ah waxayna sharaxaysaa khasaaraha soo gaaray dhibaatada mid daran bay ahayd maalinkii ugu horreysay oo biyaha laba jeer bay dad soo galeen marka koowaad togii annaga hal guriyaa noo dhexeeyo sagaal qof ayaa hal habeen naftooda ku waysay habeenka sagaalka qof ay ku dhimanayeen buundada gaaban oo gadaal aafadan waxaa ku keenay buundadan yarta ah oo gadaal looga daray buundada marka dadkii markay meesha ku baaba'een biyaha xaafadaha aad uma saameynin way soo galeen laakiin saameyn weyn ma lahayn habeenka labaad waxaa loo maraynaya biyaha kuwii oo kale inay yihiin laakiin gadaashan caqabad xun ayaa lagala kulmay waa dad badan baa naftooda ku waayey habeenkaas wixii dhacay wax la aamini karo ama emerjansi looga soo noqon karo ma lahan dhibkiina wuu taagan yahay buundadii yareedna weli hataa waxaanbuu qabayb aniga habeenkaas maalinka ugu horreysa in la jebin doono buundadii yareedna weli way dhisan tahay cirkiina haddee waa xilligii roobka waa la joogaa marka wax la aamini karo oo nafsad lagu soo aamini karo ma ahan waxaa khasaare aan soo gaaray waxa allaala wixii horta nafsad hadday noo badbaaday alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan laakiis dhaqaala aqabyo wixii lagu dhaqmaayo guryaha yaalay waxba nooma harin annaga keligeena ma aha waa afar kun qoys way ka badan yihiin ama wayba dhan tahayba labada dhinac toga dadka degan khasaarahood haddii lasoo qiyaaso ma u malaynayo magaalada baardheer gobolka gadow khasaaraha sanadkan ku dhacay weligood inuu soo maray ma u malaynaayo ummaddan masaakiinta ah dad isku filin iyo dad aan isku filnayn way isku jiraan ilaahay subxaana wa tacaala alla waxaan ka baryaynaa midaan oo kale inuusan nagu soo celinin waxaa kasii daran dayrkii oo burburay dayrka deer kalixba maaha guryahoo dhan waa isku furmeen marka musqulahan haba ha sheegin adiga dhibaatooyin fara badan kaneecada ka dhalataa kaa daran oo dhiiqada iyo rafaadka nadaafad darrana way kusoo siyaaday meeshana tog bay u dhoweed marka xoolaha way baaba'een habeenkaas waxaanba indhahayga ku qabtay inagoo biyihii laftarka nagaba meel saaran lo iyo cari iska soo qulqulayaan soo maray markaasaa ilaahay amarkii maqaadirkii dhinac baa ilaahay noo dhaafiyey ummad bay iska lahaayeen oo iyagana xoolo oo lagu noolaa bay ahaayeen dhibaatooyin kale ee ay sababeen daadadka waxaa burburay inta badan goobihii ganacsiga sida baqaarada iyo dukaamada waxaa daadadku ay la tageen raashinkii daruuriga ahaa ee baqaarada iyo dalagyadii qudaarta ee taallay suuqyada baardheere cabdulqaadir maxamed cabdi cabdulqaadir caseeye waxa uu ka mid yahay ganacsatada iibisa noocyada kala duwan ee raashinka waxa uu sheegay khasaaraha soo gaara ganacsatada deegaanka inuu ahaa kii ugu ballaarnaa ee soo gaara muddo ka badela konton sano mana jirta ayuu yidhi wax ganacsi ah oo iminka ka shaqaynaya deegaanka ganacsada cabdulqaadir casey ayaa intaasi ku daray in lacag u dhiganta ilaa shan iyo toban kun oo doolar ay kaga baaba'da daadadkii roobabka cuslaa ee baqaarkiisu ay biyuhu daadadka buuxdhaafiyeen waxaana uu tilmaamay dhammaan wixii hanti ay khasaaray inuu isaga uu lahaa hooseeya oo bohosha xaggeeda ah dadki jiray dhammaantood waxaan dhihi karaa boqolkiiba sagaashan ayay bannaanka ku dhaceen dhibkaasna haddee ilaahay subxaana wa tacaala ayaa keenay wax bini'aadan uu keenay ma ahan waxaan dhihi karaa wax badan baan annaka gurmanay hadday abaara noqoto hadday colaada noqoto hadday fatahaada noqoto oon u gurmanayna degmooyinka kale oo dariska uu nala yahay annaka maanta waxaan codsanaynaa haddaan nahay ganacsatada degmada baardheere waxaan codsanaynaa in nala soo gargaaro kaalmo bini'aadan dadka islaamka ah waxaan ka codsanaynaa meel kasta oo ay joogaan in dadka reer baardheere garab istaag ay helaan waagii hore waxaa la dhihi jiray dadku beeraha ayaa ka abaarsaday waxaa la dhihi jiray webigii ayaa guray waxaa la dhihi jiray xoolihii ayaa abaarsaday oo halkaas iyo jubbooyinka iyay sii aadeen balse maanta waxaa la dhihi karaa dadka meesha ay ku tiirsanaayeen oo inta uu ama fasal uu soo go'ahayo ama neefka xoolaha uu daaq helahayo waxaa la dhihi karay waxaa dadku uu qofba qofka kale uu ku tiirsanaa ganacsatada waxa maanta gacantooda dhulka ay taabatay waa ganacsatadii degmada baardheere maxamuud ibraahim faradheere waa madaxa arrimaha bulshada maamulka degmada baardheere waxaana uu sheegay in xaalad nolol xumo ay wajahayaan kumnaanka qoys ee ku barakacay musiibadii ka dhacday baardheere dhibaatada ugu daran ee ay qabaan dadka deegaanka ee ka barakacay guryahooda ayuu sheegay inay ugu daran tahay cuno la'aan hoyla'aan iyo caafimaad darro
waxaa weeye meeshaan waxaa ka dhacday musiibo fatahaad ah oo aada u ballaaran oo dee aan looga warrami karin qofka bini'aadamka aan uusan suuraysan karin qofka aanan arkinna su-aalo badan uu iska weydiinayo oo uu isdhahayo wax dhacay waa wax noocee ah meeshaan waxaa ka dhacday fatahaad ay ku dhinteen dad gaarhaya ilaa lix iyo toban ruux toban macnaha habeenkii hore ee talaadada ahayd ah iyo lix ruuxoo habeenkii dambe fatahaadii dambea saddex qof ay isku qoys yihiin weliba fatahaaddaas waxay geysatay barakac aada iyo aada u ballaaran oo ay ku barakaceen ilaa shan iyo toban kun oo qoys dee awal hore biyogal iyo fatahaad way dhici jireen waxaa kale oo dheeraad u ahaa sanadkan inay galaan suuqi weynaa ee magaalada ee loo baxsan jiray oo mararka qaarkood dadka abaaraha iyo fatahaadaha iyo laftooda in macnaha loo dhexgalo ay ka imaan jirtay in laga saaciido dadka oo dadka baardheera dhammaantood ay isku mid yihiin suuqaasoo la dhihi karo boqolkiiba sagaashan waa uu baaba-ay oo macnaha dhibaato aada u weyn ayaa gaartay ayaa la dhihi karaa boqolkiiba sagaashan dhib ballaaran ayaa ku dhacay ayaa la dhihi karaa suuqaas dadka marka waxaa macnaha ku dhacday hanti hanti la-aan iyo deegaan la-aan iyo ma garanaysaa wax walba oo dhanbaa ayaa iskugu yimid oo ku dhacay waxaa weye dadka waxaa ku dhacay hoygii ay u hoyanahayeen inuu biyo ka qaaday hantida qofkii uu lahaa oo ahayd ma garanaysaa suuqii uu suuq tagahayeyna uu baaba-ay oo dadkii aysan jirinba male u ciirsanayaan marka arintaas waa arin waxay noqotay aada iyo aada u ballaaran oo ku dhacday dadka baardheere dadka ay biyaha galeen oo xaafadaha ah waa laba nooc dadee biyihii baa galay wax allaale wixii agab ahay cidda ay ku noolayd iyo raashinkii iyo ma garanaysaa weelashii wixii ay ku seexanayeen wixii oo dhan baa maogtahay biyihii ay kala tageen dadna waxaa dheeraad usii ah kuwaas waa kasii daran yihiinoo waxaa dheeraad ooga sii ah intaas iyada ah macal gurigii baa raacay oo dee deegaankii gurigii oo dhan baa rugay oo biyihii ay la tageen bataatanba gebigiisaba
axmed cumar saalixi barnaamij wadaagga sooma baardheere